الحمد لله رب العالمين الذي احصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء امدا ولا يشرك في حكمه احدا فلك الحمد بما هديتنا يا رب ولك الحمد بما سترتنا يا الهنا ولك الحمد بالقران يا منزل القران ولك الحمد بالاهل والمال ولك الحمد بالمعافاه ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت يا اهل التقوى والمغفره هو اهل التقوى والمغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل قال عز وجل ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله walaalayaal waxaynu qaadan doonaa jimcahan iyo jimcayaasha ku xiga oo kookooban runtii mowduuca dhaqan xumada dabeecad xumada iyo akhlaaqda iyo anshaxa aan suubanayn anshaxa wanaagsan iyo akhlaaqda toosan maro horena waynu ka warannay insha allahu tacaala wixii aynu samayno ee aynu fulinaano waa wax inoo xaasila ilaah iyo bulshadiisa dhexdeedaba laakiin dhaqanxumada ayaa muhiima walaalayaal oo ah ta ilaahayna inoogu cadhoonayo bulshadiisuna ay ku burburayso ee ay ku baaba'ayso inaynu waxoogaa ka tilmaanno walaalayaal dhaqanxumada iyo akhlaaqda aan wanaagsanayni culimmada islaamku waa ay ka hadlaan waanay qeexaan waanay sharaxaan kelmado isku dhowdhowna way ku sharxaan marka ay sharxayaanna waxaa ka mida tafaasiirta ay ku fasiraan altaxalli can alradaa'ili waaltakhalli can alfadaa'il waa qofka oo yeesha dabeecad dhaqanxumo had iyo jeer ama afcaashiisa barh ka mida ama hadalladiisa barh ka mida dhaqanxumo ku sifooba iyo sidoo kale waatakhali can ilfadaa'ili akhlaaqdii iyo tilmaamihii wanaagsanaa inuu meel iska dhigo ama barhkood culimmada qaar waxay dhaheen badlu lqabiixi waalkafu can iljamiili waa qofka oo ku sifooba oo qaata dhaqanxumo iyo wixii xun isla markaana ka joogsada oo aan samayn wixii wanaagsanaa waxaa hordhacaynoo ah ummadaha waxaa burburiya khaasatan ummadda islaamkana loogu talagelay inay burburiso akhlaaqxumada akhlaaqdoodu hadday hagaagto ummadda muslimkii ummad qiimale ayay noqonayaan axmed shawqi gebagiisii waxaa ka mid ahaa wainama alumamu alakhlaaqu maa baqiyat fain humuu dahabat akhlaaquhumuu dahabuu wuuli ummaduhu waa dhaqanka iyo akhlaaqda wanaagsan inta ay waarayaan yacnii inta ay akhlaaq wanaagsan haystaan ummaddaas way waaraysaa fain humuu dahabat akhlaaquhumu ummaddaa dhaqankii wanaagsanaa haddii ay ka dhaqaaqaan dahabuu way ku daayeen waa socdeen wuu sii wado wuxuu idhi waidaa usiiba alqawma fii akhlaaqihim ummad haddii laga weeraro xagga akhlaaqda faaqim calayhim ma'tama waa ummad kudaysaye geerida iyo baroordiiqdii geerida unu qabo meelahaana dumarkii iyo kuwii barooran jiray meelaha ka baroorta yacnii wuxuu sawirayaa marka had iyo jeer geeri dhacdo sharciga islaamku inama farayay meelaha laga baroorto laakiin dhaqanka ummadaha muxuu yahay markay geeri ku dhacdo khaasatan dumarku maxay sameeyaan waxay sameeyaan oohin iyo baroor imka soo dhaqanka imka xagga sharciga dadka ay u soo dhawaayanayaan oo intaad maqlaysa ayartay laakiin berigii hore weynigii maqli jirnay marka dhaqankii buu sawirayaa diin ahaan maaha laakiin waa ummad dhimatay buu leeyahay mar haddii ummad laga helo xagga dhaqanka laga helo iyo akhlaaqda wanaagsan walaalayaal ummadda muslimka ah oo aynu ka mid nahay maanta mushkilad dhaqanxumo ayaa haysa mushkilaadka jira ee bulshada ummadda muslimka ah haysataana waxa ay ka dhalatay akhlaaq xumo waa muuqaal muuqda waa beentii waa dhaqanxumo waa qishkii waa dhaqanxumo waa khiyaanadii waa dhaqanxumo waa xantii waa dhaqanxumo waa xasadkii waa dhaqanxumo waa afkii wixii doonaaba ka soo baxayay xumaani waa dhaqanxumo sirtii lagugu aaminay oo aad fashiltaa waa dhaqanxumo xaaraanta oo aad cuntaa waa dhaqanxumo beenta oo aad dhigdhigitaa iyo borobagandadu waa dhaqanxumo bakhayltinimada iyo gacanta oo aanad fidini oo aanad ummadda fidin tii dhexdhexaadka ahayd ee aan adigana gamkaa siinayn in xoolahaaga baabiinayn inaad taa samaysa oo aad buqli samaysa oo aad dhabcaal noqotaa waa dhaqanxumo kibirku waa dhaqanxumo isbasaasiddu waa dhaqanxumo hablaha oo iyo dumarkii oo intay cawrahoodii kashifaan nidaamkii iyo xishoodkii iyo xayihii xijaabkii ka taga waa dhaqanxumo xadgudubku waa dhaqanxumo dhibta dadka la dhibaya waa dhaqanxumo xumaanta oo la isfara waa dhaqanxumo wanaagoo la iska reeba waa dhaqanxumo cidda xun oo lala saaxiiba waa dhaqanxumo salaada oo la dayaca waa dhaqanxumo dooda iyo muranka iyo ishaysigu waa dhaqanxumo isufaanka waa dhaqanxumo miisaanka oo la nuqsaamiya oo la dhima si ummadda xaqoodii loo qaato oo loo dulmiya waa dhaqanxumo adadkaanta iyo qallafsanaantu waa dhaqanxumo jahligu iyo aqoon la'aantu waa dhaqanxumo dhaqanxumadu waa ay fara badan tahay sawirro badanna waa ay leedahay dhallinyarteena ee saraawiishooda aad arkayso noocay yihiin ee imaka dhaqankan la soo baxay waa dhaqanxumo timahan marba dhallinyarteeni intaana hawada ay geeyeen intii kalena ay gem ka siiyeen waa dhaqanxumo xeerashadan qalaad ee loo arkayo istayl cusub oo soo kordhayo wixii la mid ah caydan meeshaad ka wareegtaba ee hooyadii la caayo ee aabbihii la caayo ee diintii la caayo inkastoo diinta imika yaraatay waa dhaqanxumo codka oo kor loo qaado suuqa dhexdiisa waa dhaqanxumo dacaayadda la isticaayadaynaya waa dhaqanxumo naanaysaha xunxun ee laysku bixinaya waa dhaqanxumo cidiyaha dhaadheer ee hablaha iyo inamadu la baxayaan khaasatan habluhu ay xamuuraddana ku marinaya waa dhaqanxumo iscadaynta jidhkoodii ay bedelayaan caruurtii hablaha ahaa waxaaba laygu yihi inamaduna imanka way sira baalasheeyaane waa dhaqanxumo cawayska hudheellada ee habeenoo leynla soo fadhiya ubadkeennii aynu juhdiga gelin inanteennii iyo inankeenni ay habeenkii meelaha isla fadhiyaan ee masaa'ibtu ka dhacayso ee marka dambena uur dhacayo ee uu inantii ka cararayo ee dabeedna inantii mustaqbalkeedii lagu waayaya waa dhaqanxumo isla joogta meelaha isla taagan ee habeennadii halkaa intay qaarkood indhahaba soo qariyaan halkaa dhallinyartu ay habeenkii waxay doonaan same waa dhaqanxumo carruurtan habeenoo leyn dadkii eeganaysa ee waxboobaysa ee moobeelkii hablihii ka baxsan kari laayiin ee ay dukaanka kasoo horjeeda wax ka soo iibsan laayiin waa dhaqanxumo iyo kuwa la midka ah inta aanan aayaadka qur-aanka ah maadaama maanta khudbadeennani tahay hordhac inta aanan aayaadka qur-aankaa iyo axaadiista iyo tusaalayaasha aanan soo qaadan waxa aan doonayaa inaan idiin sheego cadowga islaamka iyo wuxuu ugu talagalay akhlaaqda waa la ishaya ummaduhu way ishayaan waa la ishayaa islaamkuna kun sane in ku dhow ayuu caalamka hogaanka u hayay markii caqiidadoodu hagaagtay ee cibaadadoodu hagaagtay ee akhlaaqdoodu hagaagtay ummad badan oo muslima oo caalamka ku noola waxa ay ku islaameen dhaqan wanaagsanidii ay ka arkeen ummadda islaamka dhaqankii wanaagsanaa ee arkeen ayuunbay ku islaameeno masiihin wallaahi halkaas xaqi ku jira cadowgu taasay haddaba fahmeen ilbaxnimooyinka caalamka ka jira ee mid waliba doonaysa inay barnaamijkeeda fulisaa waxay leedahay mabaadii ay ka duusho iyo qiyan bay leedahay iyagu siday isu horumarinayaan iyo kuwa ka soo horjeeda siday u baabi'inayaan haddaba qorshahooda waxaa ka mid ah kutubta inoogu taalla ee aan la qarin markii hore islaamku caalamka ma haystay oo khilaafo iyo ummad hogaanla ma ahayd waa in laga takhallusaa bay yidhahdeen waana ka takhallusay waxaa ka mid ahaa alqadaa'u cala alqur'aani waasunna sunnaha qur'aanka iyo sunnaha in meel ummaddan halkaynu wax ka qaadanaa ummad muslima haddaynu nahy kitaabka iyo sunnada kitaabka iyo sunnaha waa in laga takhallusaa bay yidhahdeen walidaalika maanta waxaad arkaysaa dad leh nebi maxamed warkiisa inaga daaya qur-aankaa inagu filan waa kelmad dhagaraysan way dhagaraysantay dhallinyaroy u fiirsada way dhagaraysan tahay waxay dhaheen qur-aankaa inagu filan sunnaha inaga daaya inaga daaya waxyaaba badan bay daliishadeen maxaa kami ay dee ku qurxinayaan qur-aankaa wax walba ilahay yidhi maa faradnaa fi lkitaabi min shayin qur-aanka wax walba wuu sugay marka sunnaha uma baahnine halkaa inaga tuura or sunnihii baa la doonaya in la qabto deedna qur-aankii baa loo tegay haddii sunnada iyo qur-aanka la kala saarana salaadda ma tukanayno qur-aanku wuxuu kuhi aqiimu salaa salaada oga buuri laakiin sida loo tukanaya halkay ku jirtaa sunnadii sunnaday ku jirtaa qur-aanku wuxuu yidhi waaatu zakaa sakada bixiya baa layidhi halkay ku jirtaa sakadii maxaa maxaa xoolihii ku waajibay maxaa dahabkii ku waajibay halkay ku jirtaa sunnadii bay ku jirtaa markaa lagu dhaha sunnadii ha ku dhaqmin maxay tahay qur-aankii oo laga takhallusayo waa waa barnaamijyada ay ka duulaan waxaa ka mida midnimada muslimiintu inaanay mid inaanay mid noqon ummadda muslimkii in la kala geeyo oo midba ka ugu dhow uu kow kaga siiyo oo aanu la heshiin hadday heshiiyaan muslaamka ayaa xoog noqonaya bay idhaaheen waa mabaadiida ay ka duulaan qodobadaa waxaa ka mida kanaan u socdo oo ah tadmiiru akhlaaqi almuslimiin akhlaaqda iyo dhaqanka dadka muslimiintu leeyihin waa in laga takhallusaa bay idhaheen war ummaddan ma doonaa inaynu wax ka qabanno inaynu hawada ka saarna ma doonaynaa dhaqankoodaa wanaagsan un aan ku duullo aan burburinna bay yidhaahdeen xaggaynu sidaynu u duwinaynaa qodobay dejiye waxaa ka mid a koow nashru alfasaadi alakhlaaqiyi bay qodob weyn ka dhigeen akhlaaqda wanaagsan waa in meel la yska dhigaa oo aynu ku faafinnaa dhaqamada xunxun oo halkaynu ka gallaa waxaynu ka gelnaa meelo badan walidaalika koodii gaalka ahaa ayaa kelmad cajiiba yidhi mar horena aan halkan khudbad ka sheegay wuxuu idhi ka'sun waghaaniyatun yafcalaani fi lummati almuxamadiyati maa laa yafcaluhu alfu madfac khamriga mukhadiraad inaynu ku wareerinno iyo inan heesaysa inaynu muslimiinta ku wareerinno khamrigii iyo mukhadiraadkii iyo inan heesaysa inaynu ku wareerinno wakhtiga aynu kaga qaadnaa waxay ummadda nebi muxamed ku samaynayaan oo ay ku beddelayaan wax aanay ku samayn haddaynu madaafiic kun ah la dhacna buuri waxba tari mayso kudmadfac laakiin dhaqankooda haddii aynu ka weerarno inan yar oo u heesaysa oo durbaan u tamaysa iyo khamri iyo mukhadiraad haddaynu ka dharginno ayuunbaynu ka takhallusaynaa maanta waatay nagu socota xashiishada dalka soo gelaysa iyo qaadkan ina wareeriyey afyuun iyo xashiishad iyo balaayo maanta tasawar waynu xawilannahay waa layna haystaaba waynu xawilannay saasuu yidhi xaggaynu ka soo gallaa buuri waxaynu ka soo gelaynaa ayay yidhaahdeen meelahaynu ka weerari karno waxaa ka mid a in aynu khariisada dhallinyarta kicinno si toosa iyo si dadban inaynu isu furno hablaha ayay nimadu way sameeyihiin isu furaa magarasa ha israacaan ha meel ha isugu yimaadaan ha wada doodaan ha israacaan habeenkii waa si toosa iyo si mubaashira oo loo soo bandhigayo wax qariisadooda kiciya balaahiyo baas loo furayo dabeedna ilmihii isagoo sariirtiisii duljiifa habeenkii masaa'ibtii balaayada inu sameeyo waxaa ka mida inaynu samaynay almalaahi lleyliya meelaha habeenkii lagu caweeyo waa inaynu u samaynaa waa inaynu u samaynaa kooxo kooxo u samaynaa raqas iyo miisi iyo bala u wada oo oo barnaamijka u wada waa inaynu ku dhiirigelinaa bay yidhaahdeen inay dhulalka aynu leenahay ay u soo safraan oo ay nasdalxiis soo galaan oo ay caalamka inoogu yimaadaan oo loo oggolaadaa iyaga oo mudh ah inay dabbaalan karaan oo ay odhan karaan waa moodeel cusub waxay yidhaahdeen waxaa inoo ballana attawaasul اlijtimaaci iclaamka iyo warbaahinta aynu ka weerarno ayay yidhaahdeen halkaasaynu ka fasahadin karnaaye innagoo aan madfac iyo wax kale odhan baynu halkaa ka weeraraynaay walidaalika shir ay galeen suwaymer ninka la yidhaahdo waa ra'iis jimciyaatu tabshiir buu ahaa qoladan diinta kristi ka fidisa munasiriinta iyagu waxay dhn mubashiriin ay yidhahdeen kuwa bushaaraynaya khayrka wadaba iyagu ugu yaqaana suwaymer ninkaa la yidhaahdo ayaa waxa uu ahaa hogaamiyihii iyo guddoomiyihii buu ahaa shirkii qudus lagu qabtay kii ee madaxda kristinku isugu timid deedna wuxuu yidhi khudbad buu jeediyey wuxuu yidhi inna muhimmatakum dadkiinnan diinta kiristanka fidinayow shaqadiinnaan idiin sheegayaa dhegaysta shaqadiinnu waxa weeye ayuhalmubashiruun buu idhi qoladiinnan diinta fidinaysaay laysa biidkhaali almuslimiina fi nasraaniyati maaha ujeeddadiinnu dadka muslimka ah inaad ka soo saartaan diinta islaamka oo aad kiristanka gelisaan fa innahum lan yadkhuluu bihadihi surca haddaad taa samaysaan si dhayaaldhayale iyo si degdega uma aqbalayaan oo diinta kiristanka intay muslimku ka baxaan diinta islaamka ka baxaan kiristanka soo geli maayaan inna muhimmatukum inna muhimmatakum shaqadiinnu waxa weeye inaad ka siibtaan qofkii diinta uun diintiisii iyo dhaqankeedii un ka saara dabeedna ha noqdo uun yaciish bilaa diin qof bilaa diina ha noqdo ayay yidhaahdeen waa ninkii baa odhanaya uu khudbadaynaya waxaynu isku ognahay kristan ha ugu baaqin diintiisa un ka saar dabeedna meel cidlaa ha taagnaado kristanna ha soo gelin iminka waabay geliyaanba markuu tan sheegaya waa kii waa boqol sano in ku dhow ka hor laakiin iminka waaba la geliyaaba walaalayaal hordhac bay ahayd intaas waxaynu bilaabi doonnaa insha allahu jumcaha dambe inagoo halkaa kasii wadi doona uma salluu wasallimuu cala rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam imtisaalan liqowli illahi tabaaraka watacaala ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala alnabiy yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك ومنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير اللهم نور قلوبنا بالإسلام والإيمان والإحسان والقرآن الكريم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم أصلح العباد والبلاد اللهم أصلح العباد والبلاد اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين والنفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأقربائنا ولأصدقائنا ولجارنا ولأحبابنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا رمضان آمنين سالمين غانمين اللهم بلغنا رمضان آمنين سالمين غانمين اللهم بلغنا رمضان آمنين سالمين غانمين ولا لها فريمها إن صفرتي إكرا دوان ee midba muraad leeyahay ee ay ugu badan yihiin inta xanuunsanaysa iyo inta howlaha ku jira ama qaliin ama wax la mida ilaahay waxaan leenahay dhibtaa allah ka saar ilaahu dhibtaa ka dulqaa dhibta adaa qaadi kara ilaahu ka dulqaa ilaahu inta xanuunsanaysa caafimaad ugu bedde caafimaad sariica ilaahu sii caafimaad diintaada ay ugu gargaaraan iyo adduunyadoodaba ilaahay rabbiga sii if iyo akhra mid anfaca inta dayn ka caabinaysa daynta ilaahu ka dulqaa inta ubadka ku sekalaysa ilaahu ubadka u hagaaji inta duruufun sheeganaysa ama xidhan ama dhibaataysan ee walaalahooda jimcaha inay u duceeyaan ina soo fartay ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahu dhibtaa ay sheegeen ilaahu ka dulqaad ilaahu annaguna ducada waa dilaalaynaa si ay ugu baahan yihiin baanu annaguba howlo badan leenahay qof waloo annaga naga mida muraadkiisa oon macsi lahayn allahayow midigta ka sii ilaahu dalka noo hagaaji oo dadka noo hagaaji oo dunyada noo hagaaji oo diinta ugu qiim badan ilaahu diinta noo hagaaji ilaahu diintaada u gargaar ilaahu diintaada u gargaar ilaahu diintaada u gargaar rabbana aatina fi dunya xasanatan wa fi laakhirati xasanatan waqina cadaab